wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa soo saartay warbixintii sanadlaha ahayd ee sida weyn looga dhowraayay ee ku saabsaneyd xuquuqda aadanaha dunida wadan kasta ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ay kasoo saartaa warbixin xuquuqda aadanaha ku saabsan waxaana qeybtan aanu kusoo qaadanaynaa qeybo badan oo warbixintaasi lagaga hadlay soomaaliya somalilan iyo puntland ibraahim xasan daandurey ayaa noo soo koobaya warbixintu waxay sheegtay in al-shabaab ay weli wado xadgudubyo daran iyadoo weeraro ka geysatay goobihii laga saaray oo ay ka geysteen dilal ciqaabo arxamdarro ah kufsi dad la waayey iyagoo weliba xanibay xorriyadaha madaniga ah iyo inay dadka u dhaqdhaqaaqaan si xorriyad leh iyo xanibaad ay ku soo rogeen hay-adaha aan dawliga ahayn iyo kuwa gargaarka aadminimo ciidamadii iyo maleeshiyaadkii taabacsanaa dowladdii ku-meel gaarka ahayd kuwa puntland iyo somalilan iyo burcadbadeed iyo qaar kale oon la garanayn ayaa dilal aan cidna loo aabiyeelin geystay waxaa iska hor imaadii hubaysanay lagu dhex dilay dad rayad ah iyadoo la bartilmaamaystay lana dilay qaar ka tirsanaa shaqaalaha daryeelka aadminimo eedaysanayaal la horgeeyey maxkamadihii dowladdii ku-meel gaarka ah ayaanan helin maxkamadayn xaqa iyadoo loo diiday inay yeeshaan qareenno matala iyo fursad ay rafcaan ku qaataan iyadoo kuwa dil lagu xukumayna saacado gudahood lagu dilay bishii julaay sagaal iyo tobankeedii ayaa waxaa afar ka tirsanaa ciidamadii qaranka ay maxkamad military ay ku xukuntay dil kadib markii lagu helay inay dil u geysteen dad rayad ah isla markiina dil lagu fuliyey dowladdii ku-meel gaarka ahayd ayaa waxaa sabab ay uga dhigtay xukunkeedaasi sida deg deg ah loo fulinayo qaar fariin loogu dirayey kuwa dembiilayaasha ah ee aan sharciga ka baqaynin waxay warbixintu sheegtay oo kale in bishii nofembar ee lasoo dhaafay ay ilaalada madaxweynaha puntland ay toogasho ku dileen gabar ayna dhaawaceen ugu yaraan laba dibadbaxyaal oo ka mid ahaa dad dhigaya bannaanbax ay uga soo horjeedeen booqashada madaxweynaha puntland ee qardho gobolka karkaar iyo weliba sanad ku-darsashadiisii xilka iyadoo ilaalada madaxweynahana si aan kala soc lahayn rasaas ay ugu fureen dad isu soo baxay oo u badnaa haweenay carruur xaaladaha xabsiyada ayaa aad u liita oo ah kuwa khatar ku ah nolosha maxaabiista maxaabiista ku jirta xabsiyada soomaaliya oo ay ku jiraan haween iyo dhallinyaro ayaan ilaa iyo hadda la ogeyn taladooda guud qiimeyn ay qaramada midoobe samaysay ayaa waxa ay ku ogaatay in dabayaaqadii bishii julaay xabsiga dhexe ee muqdisho ay ku jireen sagaal boqol iyo konton maxbuus oo afar iyo toban ka mid a ay haween ahaayeen soddon iyo sagaalna dhallinyaro dhibaatooyinka xabsiyada ka jira ayaa waxaa ka mid a dadka oo isdul saaran nadaafad darro iyo iyagoon haysanin maxaabiista daryeel caafimaad cunto iyo biyo ku filan iyo iyadoo nalalka iyo qaboojiyaasha ay iyaguna dhibaato ka taagan tahay warbixintu waxa ay sheegta oo kale in mas-uuliyiinta puntland iyo somalilan ay u oggolaadeen kormeerayaal aan dawli ahayn inay la socdaan xaaladaha xabsiyada waxaa kaloo somalilan ay u oggolaatay xafiiska siyaasadda ee qaramada midoobay ee soomaaliya inuu booqdo xabsiyadeeda laakiin puntland ay u diiday inay galaangal u yeeshaan xabsiyadeeda bishii abril ayaa warbixintu waxay sheegtay in khabiir madax bannaan oo qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya uu booqday dhowr xabsi oo ku yaala puntland iyo somalilan waxaana uu ka soo ogaaday in xirxiro sharci darro ah dadka loo geysto warbixintu waxay intaasi ku dartay in ay jirto in haween iyo gabdho loo soo xiray inaanay addeecin nimanka qaba iyo waalidkood waxaana khabiirkaas uu ku tilmaamay xaaladaha ka jira xabsiyada kuwa aad u liita iyadoo aanay jirin biyo iyo qalabka hawada qabow soo daayo oo ay leeyihiin uun xabsiyadaasi dariishado yaryar oo ciriiriya dadka ayaa aada uga buuxa xabsiyadaasi iyadoo maxaabiista qaarkoodna ay dhulka gogolla-aan seexdaan
taasina waxay ahayd warbixintii wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ay ka soo saartay xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalka soomaaliya ibraahim xasan daandurey ayaa noo soo koobay